salaad roob doonaa haya maanta waxaa laga tukaday somalilan iyada oo degaano badan oo kuwa soomaalida ah weli ay ka jirto abaar daran oo saamaysay dad iyo dunyaba warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo dirtay sagaal mustafe xasan nuur
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan somalilan ay ka jireen abaaro ba-an ayaa maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisu ay boqolaal dadweyne ah kala qayb galeen salaada roobdoonta mustajaamaca weyn ee magaalada hargeysa sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan ayaa halkaasi ka jeediyey ducada roobdoonta
allahuma suqya raxma laa suqya cadaabin walaa hadmin walaa balaa'in walaa qaraq dhanka kale sida madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa isaguna boqolaal dadweyne ah kula tukaday mid ka mida garoomada ku yaala magaalada hargeysa waxaanu bulshada ugu baaqay inay iscafiyaan si ilaahay abaaraha uga soo furto quluubta wanaagsan buu ilaahay ummaddan wax ku siiyaa inay ummad isuda cafisaan noqonno ummad wanaagana farta xumaantana iska reebta oo wixii xun ay arkayaan indhaha ka qarsan ee nin walba halkuu joogo wax kaga qaban karo laba inaan amnigeena wada ilaashanno meel kastoo aan joogno ummadda reer somalilan baadiye magaalaba amnigu waa waxa u horeeya oo haddii amni aan la helin iimaana ma jirayo salaadna la tukan maayo ganacsi la gali maayo sidaad maanta la socotaan laba aafo baa isku keen biiray aafada abaarta ah iyo aafadii ku dhacday suuqeennii weynaa ee hargeysa ee waaheen isna culays weyn oo dhaqaalena u keenay waxaasoo dhan waxaynu kaga baxaynaa innagoo gacmaha isqabsannaa oo dhan wada jeesannaa guud ahaan gobolada somalilan ayaa sidoo kale laga tukaday salaada roobdoonta markii ay soo dhammaatay salaadu ayaa isla galabta waxaa hargeysa iyo nawaaxigeeda laga dareemayaa jawi roob oo curtay inkastoonu aada u badnayn sidoo kale dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa digniin u dirtay ganacsatada ku ganacsanaya meelaha biyomariinada ah iyadoona ugu baaqday inay ka guuraan sagaal mustafa xasan nuur v o e hargeysa